guud ahaan jubbaland waxaa la dhihi karaa weli election kuma jirto doorasho macno leh ma muuqato waxa weeye runtii waxa ka socda meeshaa maamulkana sidii la rabay ma yeelin oo waa naga diiday qodobadii iyo shuruudihii adduunku muxuu ahayey uu aqoonsanaa inay doorasho xora xalaala ku dhacdo ama dowladda dhexe u sheegtay ama caalamka muxuu ahay international communitygu u sheegeen ama annago aan u sheegnay intaba uu qaadan waayo soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa oo ama ku heshiisay inta laga gaarayo hal qof iyo hal cod one man one vote in dhaqanka soo jireen yaqaan ee dowladda dhexe u qoran wasaaradda arrimaha gudaha boqol iyo soddon iyo shanta ah iyo labadoonnada ka hooseeya ay soo xulaan xildhibaanada qaranka federaalka iyo kuwa maamuladaba inta laga gaarayo doorasho qof iyo muxuu ahaayey iyo cod ah marka waxa meesha ka socdaay waxay ku yimaadeen waxaan rabitaanka shacabka ahayn oo muxuu ahaayey la xoogay weeyaan dhaqankii lama dhegaysan soo jireenka ahaa annaga nalagama qaybgelinin oo qodobadii muhiimka ahaa aan codsanay in la muxuu ahaye la xaliyo lama xalin marka tan kale iyaduna de waa tit for tat ama qaniyo qaniya kaa fujisa mar haddii fawdo wixii noqdeen waxa weeye oo laisu hogaansami waayo ama habraaci doorashada iyo dastuurkii noo qornaa la raaci waayo de nin walba taladanu shacabkay ka imaanaysaa shacab baa meeshaana qabsaday oo yidhi annagaa isbedel doona oo muxuu ahaayey xildhibaano cusub aabulanayna oo madax cusub samaysanayna marka an waxaan dhihi lahaa doorashada ciyaarta laga daayo ha loo soo noqdo xaqiiqada arrimahan doorashada intaan u imaanin sharci ahaanshada markii la fiiriyo dastuurka laga hadlayo dowladaha maamul goboleedyada waxay leeyihiin dastuur awood u siinaya in ay guddigooda soo dhistaan xildhibaanadu ay soo doortaan doorashooyinkan ay qabsadaan soo maahan
way tahay dhinac laakiin waxaa dhiman oo weli la dhammaystirin in laysbarbar dhigo dastuurka maamul goboleedyada iyo ka federaalka weli qabyo weeye markii laga reebo puntland oo la dhihi karo boqolkiiba sagaashan ku dhowaad way maadaama koo iyo labaatan sano ay jirto way qaan gaadhay laakiin doorashadu waxaa leeyahay dastuurku hadduusan maajgarayn ama aan la barbar dhigin oon lagu qancin inuu ka federaalka uusan ka hor imaanaynin waxa weeye weli kuwaani toddoba sano jubbaland baa ugu weyn shantan kale afartan kale ee maamul goboleed kama maaranto jubbaland weli in dowladda dhexe ay muxuu ahaayey habraaca u samayso la shaqayso waa haddii la rabo inaynu ummad soomaaliyeed oo dowlad oo macnale aynu noqonno iyadoo ay jubbaland sidaa sheegtayba ay dastuurka uu xaq u siinayo inay soo dhisato guddigeeda doorasho doorashana ay qabsato haddana dowladda dhexe waxyaaba ay ula xiriiri ladahay in doorashada ay qayb ka qaadato waxay tahay cabasho ay ka muujiyeen in doorashooyin horey sida tii ka dhacday koonfur galbeed oo kale aysan doonaynin in jubbaland ay ka dhacdo markasoo arrintaasi qiilo ma ahan waa runtaa oo annagu qudhanadu taa diyaar uma nihin inay wixii baydhabo ka dhacay ama puntland isku dayga aha ka dhacay la sameeyo meeshaan dowlad soomaaliyeed baa nahay jubbalandna kuma taallo meel ka baxsan soomaaliya waxaa la rabaa in in habraaca la qaato saddex ana iken mid baan kala baxayaa meelna kuma qora caalamkana uu ka hor yimid dowladda dhexe ka hor timid annaguna waa ka hor nimid dhaqankiina wuu ka hor yimid waxayna ma keenayno qof unbaan keenayna waxa weeye haddii xataa dastuurka kuu qoran aad raacayso oo aad isaga raacayso oo nimankan niman madax banaan guddiga aad samaysay ay yihiin ilaa maaha hadda nin bay u shaqeeyaan nin qoray u shaqeeyaan waxa weeye waan ku qanci lahayn waxba kama qabno laakiin adeer waxa weeye meesha ma muuqato haba yaraatee ee gacan bidixeyn baa ka jirta iyo qoorsagaaro muxuu ahay meeshaasi wax maamul ah haba yaraatee oo lagu talagalay hannaan dowladnimo in loo maro doorasho sax ah kama dhicin waxaa habboon in caqliyaddu shaqayso in dowladda dhexe aan laga didin teeda kale annagu waxaa weye dowladda rool bay ku leedahay dowladda dhexe cid kasta oo ka tirsan dalka oo maamul ah waxa weeye rool bay dowladda ku leedahay ama ha isdiidsiiso ama ha iska dayso marka waxa weeye waayo iyadaa hadda xukunta maanta haddii uu yidhaahdo anaa isdoorana isku aanashubaya axmed madoobe soo lama socoti deeqbixii oo dhan inay hoos yimaadaan dowladda dhexe oo aynan aqoonsanaynin wax damba oo la siinayaa maamulkaasna uusan jirin imise wadi karaa oo wadi karaa saddex bilood oo kale balse jubbaland aas-aaskeediiba dowladda dhexe raalli ma aysan ka ahayn ugu dambeynna waxay noqotay maamul jiro awood badan soo mahan haddii laga eego ciidanka la sameeyey waa run hadda nasiib darro waxaa ah raggii shalayto dagaalka ku bilaabay inayna jubbaland waxba noqon ee mas-uuliyiinta ahaa ee dalka soo xukumay iyo rag kale oo muxuu ahaaye badan oo dalka dan ka leh oo raba inay u taliyaan oo axsaaba maanta waxay leeyihiin waxaan ku raacaynaa cadaalad darro iyo dastuurkaoon iska indhatirno baan ku raacaynaa maamulka madaxweynaha hadda jooga oo khalad baan ku raacaynaa simbali maxay waxaanu cod la nahay muxuu ahaay bila soomaaliya farmaajo iyo kheyra maamulkooda ruxaan qabaa dalka in wax loo hambeeyo oo qofku princibal mabda wax ku diido laakiin nin jeclaysi iyo nin abaysi meesha ay ka baxaan bal hadda eeg puntland waa maamul koo laata jir ah waxa weeye walaalahood weeye laakiin war walaalkaa qabo hadduu khaldan yahay haddii laga gardanaya u heli maanta wuu khaldan yahay ee muxuu ahay qabo bay hayd ma aha inaad u soo dirto dad muxuu ahaye qarka tuurahaya oo muxuu ahaay dib noo celinaya oo annaga dhib naga samaynaya ma ah waxaad ku taageerayso arrimaha doorashada haddii aan ugu maano waxaad qaadacdeen waxyaabihii ay soo saareen ama shuruucdii ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee maamulka jubbaland idinkana waxaad samaysateen guddi waan ogsoonahay guddiga doorashooyinka ee jubbaland waa horey ayuu u shaqayn jiray sharci ayuu ku dhisnaa idinka kiina sharcigay u marteen sideedaba waxa weeye horta waxaan waxaa samaystay dad u arkay in markii ay ku qanci waayeen khaladka maamulku wado iyaguna ay tahay qaniya qaniya kaa fujiso guddiganagiina waa kan waan dhaarsannay madaxweynena waa dooranaynaa wax cusub maaha kuwani waxayba mareen barsees badane waad garanaysaa waagii barre hiraale iyo iftin baaste iyo afar madaxweyne oo kale ay muxuuaha ku dhawaaqeen inay madaxweyne yihiin iyo intay qaadatay in muxuuha arrintaas laga noqdo sanad ka badan bay qaadatay marka maanta kuwani dhaqankiibaaba la jira soo jireenka ahaa oo caanka ahaa waxa weeye muxua musharaxiintanadii oo dhan baa intooda la jira waxaa la jira muxuu ahaay shacabkiibaa la jira waa qaybsanaan anugu raalli kama ahi qof baanahay meeshaas isku dhac inuu ka yimaado waa diidanahay weligeena kama qayb qaadan laba ruux oo soomaaliya oo ishardinaysa ma rabo inaad dhibkooda ka qayb qaadato laakiin waxaan kuu sheegayaa haddaan waxaan wax laga bedelin waxay inoo horseedaysaa caliow soddon sanay ilmaheennu jiraan maanta qaxootinimo in soddon kale lagu noqdo oo la qaxo ayay inoo horseedaysaa dadka waxaas ka talinayana waxaan leeyahay ha ku fakereen cawaaqib xumada iyo meesha ay soomaaliya ay geyn karto waxaas hana u tireen dalka waana khalad aan la qaadan karin wardu qaadanayna annagu marka adinka xal ahaa xal kalema weyseen oo sidaa sheegaysa qaniya qaniya kaa fujiso oo ah in aad dhankiina fooda aad sameydaan oo guddigii dhisnaa aad guddi ka dhinac dhistaan maamulka jirana aad doonaysaan in maamul kale oo aad ka dhinac dhistaan marka arrintaas arrin ahee ma weyseen anugu personaali haddaan iska hadlo horta maba aaminsani weli wax doorasho ah inay dhaceen adeer doorasho waa tii lahaan jirtay inuu musharaxu si xora u kaambeyn gareeyo qabaa'ilka u wada tago dhaqanka u tago albaabada garaaco arrintaas waxaa diiday oo hor istaagay inaan samayno madaxweynaha maamulka haysta kismaayo ayaa diiday waxa weeye haddii nalaga diido guddigu isagoo gacantii ku samaystay oo wixii talaa aan nalaga qayb gelin dadkii dalka wax ku lahaana aan nahay dowladdiina la dhegaysan mahayo ma sicilis bay ku taallaa kismaayo ma meel ka baxsan ba maya wey jawaabtu waxa weeye anugu kama qaybgelayo inaan xabad iyo wax muxuaha fawda ah ku sameeyo ummaddan dhexdeeda laakiin waxaan ka soo horjeednaa oonaa marra yeelaynin nintooxsi marooqsi iyo wax la xoogo xukun la xooga adeer ugu dhammaaday wakhtigiisii baan u dulqaadanay mar kale uma dulqaadanay doorashadii waa lasoo hormariyey maalmo qura ayaa ka haray haddii sidaan ay ku dhacdo in axmed madoobe mar kale uu maamulka jubbaland uu ku soo laabto idinkana aad sameydaan sida haddaba idiin qorshaysan madaxweyne aad sameydaan oo xildhibaanada haatan liisoo gudbiyey aad doorasho inta galaan madaxweyne ay doortaan marka ma kula tahay in laba madaxweyne kismaayo ay ka wada shaqayn karaan in laga wada waxay noqon markaa in saaxiga loo soo noqdo oo muxuu ahaay layidhaah war sidaan wax ku socon mayaane maxaan samaynaa bay noqonaysaa waayo annagu waan u jeednaa anugu shaksiyan waan u jeedaa inaynan waddadii saxda ahayn laakiin wax kasta oo la baar maro sharciga waxa weeye waxay leeyihiin reaction bay leeyihiin iyo in muxuu ahaayey meelshii meel la mida loo maro anugu arrintaa oo ma ogoli khalad khalad in lagu soxo laakiin maantayto waxa weeye laba gooroo horaa la dulqaatay aliyow maanta lama dulqaadanayo maamulka meesha jira ama xaqaa'iqa ha u soo noqdo oo doorasho lagu qanacsan yahay ha sameeyo ama wixii dhaca isagaa mas-uulkaa marka xalka maxaa u aragtiin marka ugu dambeyn haddiiba ay dhacdo in nili soo dhexgalo oo nil dhexdhexaadiyo walow waqti dheexa uusan harsaneen
waxaa xal u ah ha la soo fadhiisto wakti ha lagu daro ha loo yeero stakeholderska dowladda dhexe ugu horreyso beesha caalamka ha la qaybgeliyo markhaati ha noqoto iyo darisyadaba igad iyo dariskaba ha la qaybgeliyo annaga iyo madaxweynaha meesha fadhiya maanta ugu dambayso xilkiisa aan ishor fadhiisanno aan waxaan ku heshiisannahay samayno guddigaana hala tuuro guddigaana guddi nama teli kara maaha horaan u sheegnay nama mateli karo ninbuu u shaqeeyaa waan caddayn karnaa adeer qol mugdiya lagu qoray marna raalli kama noqonayno marka waxaan qabnaa wakti ha lagu daro laakiin ha loo soo noqdo caqliyaddu ha shaqayso saaxi ha loo soo noqdo taas la-aanteedna lagama yaabo inay jubbaland maamul ka samaysmo